Hay'adda Khayriga ee Al-Raxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay tuulada Hulka ee hoos tagta degmada Luqaya ee Somalilan. Ceelkan ayaa waxaa loo waqfay Axmed Yuusuf Qaali Xaashi Cilmi iyo sidoo kale Maxamed Cabdi oo iyagu ah dad markaasi loogu talagalay in ceelka waqf uu noqdo goor hore geeriyooday. Gudoomiyaha hay'adda Al-Raxma Sheekh Cabdalla Maxamed Ibraahim ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ceelkan iyo sidoo kale halka markaasi laga hirgeliyey baahida ka jirtay.
waxaan u ducaynaa insha allah bilahi kariim marxuumka marxuumiintan halkan haddii alla idmaayo cabdishakuur axmed yuusuf iyo siciid axmed yuusuf ay u waqfiyeen ceelkan halkan laga sameeyey hulka een, oy waqfigaa u sameeyeen een, axmed yuusuf dibad iyo een, qaali xaashi cilmi iyo maxamed cabdi axmed waqfigaasay u sameeyeen marxuumka marxuumiinta waxaan leenahay jazaakum allahu khayran aad baa u mahadsantihiin ilaahay marxuumiinta naxar jannaha ka waraabiyo ilaahay waqfigaa loo sameeyey waqfi wanaagsan oo fiican allah uga dhigo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaa sadaqa la bixiya maxaa ugu wanaagsan rasuulku calayhi salaam salaam wuxuu yidhi waa biyaha almaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi biyaha ugu fi- sadaqa la bixiyo waxaa ugu fiican biyaha waa noloshii waa noloshii koowaad maalin dhowooda halkan aan soo marnay xaaladda markaanu aragnay waxaan war ceelka u horreeyeyna soo gala aan geynay hulka hulkii waanu keennay ceelka waanu xidhnay ilaahay waxaan ka baryaynaa isaga qaadir in in badan ku oonbaxdo Een, ceelka kale halkaa ka banaana insha allah isagana waanu xidhi doonaa haddii alla idmaayo waxaanu leenahay hulka waxaanu leenahay ilaahay isaga qaadir raxmaanahee khayr ha idin siiye ceelka ilaashada dhinacyada iska taaga wixii la idiin keenaba haddii idinkoo midaysan ilaashada insha allah bilahi kale anaguna waanu soo dadaali doonaa ka jimciyada raxma haddaanu nahay ugu dambeyn qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka mahadceliyey ceelka loo hirgeliyey intayaa soo bixisay ee noo keentay biyaha ee aakhira tagtay horta ilaaha ka ijaaso siiyo qabriga allaha u qaboojiyo qiyaamaha ilaahay hareer mariyo inta noo keentay inta dhuuxa iyo inta dhiigga iyo inta xumina nuga duceeyey yaa inta maad arkaysanaa ee walaalahaya ee noo halgantay maad arkaysana duco khayr lamaanu sii daayey inanka noo keenay ee cabdilaahi cali nuur ee maayarka degmada lughaya hambeliyo weyn baan isaga siinayna alxamdulilah rabbilcaalamiin weeyaan ilaahay baa deeqda haya waxaan ku idhi intaa intanna keentay ee la soo baxday ilaahay aakhirada ka jannadii firdowsaad allaha ka waraabiyo ilaahay ha ka habo ilaahu agmariyo ilaahu sii oo sii gaadhsiiso al khayr ilaahu ka sii intii la soo baxday ee haddii alla odhanayay siday waan ugu mahadnaqaynaa inta rakibaysa inta ag socota inta wadda insha allaahu waan ugu mahadnaqaynaa aayadda arrabxana waan ugu mahadnaqaynaa nin walba muraadkiisana allaha dhammeeyo nin walba muraadkiisana khayr allaha ugu dhammeeyo Een, ceelkaasi waa ceel adag biyihiisu way liitaan waa la arkay niyahow haddii dee uu biyuhu inay koobtaanna waa laga yaabaa kolkuu afkeli hata noqdo ee lagu bato inay biyuhu yaraadaanna waa laga yaabaa haa insha allaahuse mahad baan annagu ka celinaynaa intaa lanoo qaaday ee lanoo qamaqaabiyey waanu mahadnaqaynaa